bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal hamiifailha ka dhawada warkaan hamiinimo idaacadda raadiyo baydhaba qodobada hamiinimada warkaan isinka dheegi doonta imabaa ku mid ah ra-iisul wasaare rooble oo booqday safaaradda soomaaliya ee dalka masar wasiirka gargaarka iyo ufduus hogaamiyaasi oo diir kormeertay xeryaha barakacyaalka buulaburd yuganda oo dacwad haka uga hayta askar dadreyda kaleytii shabeellada hoose madaxweynaha galmudug oo ku qiibgalay sharikaha dhowrista deegaanka puntland oo hay-adaha caalamiga kula hadlay kororka covid toban sagaal dowladda masar oo ballanqaad cusub an sameeytay dowladda soomaaliya akhbaaraadka banaanka miinuma baa ku mid ahaa dad landili inayo dejiyin calanka afghanistan iyo hogaamiyaha dalalka dalalka hogaamiyaalka dalalka hogaamiyaalka dalalka g seen oo kuwada hadal kuwada hadal kuweeldhaday xaaladda afghanistana waa haminamaha waa haminamaha khamiis arbaace uu khamiisna hooydaada taardanaya kabeeganta tumisiyeedka belisiya daada ilamada kun labaatiyo kowda intaasama baahna qodobada warkaan ahaa ninka door koron haatan inas diyaariyayogayo faahfaahsana hamiin fere dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa booqday xarunta safaaradda soomaaliya ee magaalada kaahira ra-iisul wasaaraha yamiba safiirka safiirka dowladda soomaaliya iyo howlwadeenada safaaradda usa ka dhiirigeliyey hoojiyowka howlaha qaranka iyo onhayan sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya yamiba kormeerayay qeybaha iyo ka koobanta safaaradda meelaas ousa kala kulamiy howlwadeenada iyo mas-uuliyiinta ku howlgalaasa xarunta waanmayba usanku warbiyey xaalada guud ee dalka waanmayba usan ka dambeyntii ra-iisul wasaaraha usa xaraga ku jaraya qeybo ku mid ah dhismaha safaaradda oo reed dhisowla ka sameeya wasiirka gargaarka xukuumadda federaalk soomaaliya khadiija maxamed diiriye iyo ufduya hogaamiyaasi qeybnayo ku hayan madaxda hay-adaha u n u n u n oja w f b w h o iyo u n h c r yamibayo deerana degbada buulo burde ujeedka socdaalka wafdiga hogaamiyaasi wasiirka yamiba usan iyaa nkuurgalowka xaalada bini-aadinimo ee ka jarta degmada buuloburda maadaama degmadiya ka odoonsanta muddo ka dhow siyeed sana wasiir khadiija iyo wafdiga hogaamiyaasi yamibahayo kormeerana qeybahayo deginyin barakaciyaalka kayaala duleedka degmada sidoo kale waan miba kormeerana xarumaha iyo ka shaqeeyan hay-adaha hay-adda mersy ee u s a kormeerka kureed wafdiga yamiba la kulamay maamulka degmada buulaburda odayaalka dhaqanka hay-adaha ka howlgalaasa degmada iyadoona ku wareysadeen xaalada degmada iyo qaabka iyo anka shaqeeyan bulshada madaxweynaha dalka uganda yuweri museveni yaqiri in ciidamada uganda oo ku mid ah howlgalka midooda africa ee soomaaliya iyo dhowaan iyo gobolka shabeellada hoose ka dilan dad rayida madaxweynaha yamiba use sheegay in falka dilka iyo ciidamada iyo jaysidan xilasaday use sheegay iyo nisax dharfanaayan soona intaasu saraacay in xubnaha dilka jaysaday la hiri dacwadna lahaka oga doona yuweri museveni yamiba sheegay in maradhow iyo sii doonaan ehlada dadkii iyo ciidamada dhalishay iyo dilka jaysidan dhowaan yamiba waxay diiray kiiska la xiriira dil soomaali ku dhiye kooxaha ku mid ee askartaana yamiba dad kaleeyana dad leeye dhammaan xubnaagii falkaasay ku dambeeyeyna may waan walhiri dacwad yalahaka uga doonayeeri madaxweynaha dalka uganda yuweri museveni gobolka shabeellada hoose ee dalka soomaaliya yamiba dhowaan la sheegay iniyo toddoba qof oo rayid ah isku meel lakadili kureedna markii kureedna markii dhiya dil dagaal indhexeeya ciidamada uganda iyo qeybta ee qeybta ku ee amisom iyo al-shabaaba madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye koorkoor iyo mibageeka magaalada dhuusmaraab u soo kadaah furay shirweyne ka saabsanaya arrimaha deegaanka gaar ahaan dhaqanka dhaqangelinta sharciga maareynta deegaanka galmudug oo dhowaan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga galmudug iyo hasaarti islamarkaana iyo meel mariyan lamada gole ee fulinta ee baarlamaanka soona saxiixiyey madaxweynaha galmudug shirkaya mibageeka lunku hadlay dhibaatada lakahaye dhirta iyo duurjoogta iyadoona laka sheegay in dhaqangelinta sharciga cusub iyo use joojiyo doona dabargoynta lakahaye deegaanka iyadoona laka shaqeeyo iyadoona ka shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo laamaha cadaaladda ee fulin fuliyow sharcigun iyo shuruucda kale sida daafurka shirka laka sheegay anka dambeyn madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdikaariye koorkoor iyo mahadnagay mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga galmudug oo caddeeytay in dhaqangelinta sharciga deegaanka usa gacmaha gacmaha ku qabada doona han haalufiyahay haaluf haalafiinta kahaaye dhirta iyo daaqa dhinaca kale wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland iyo mibageeka kulan xog waran ah iyo sidii lanku wada shaqeeya lahaayo cudurka covid toban sagaal iyo laqaadadeena hay-adaha caalamiga ee qaarsho kulankiiba uuse ku qeyb galay agaasimaha waaxda wasaaradda iyo madaxda iyo wakiilo ku socday hay-adaha caalami e madaxda xogta wasa wasaaradda ayaa la wadaagay xogtii inkadambeytii ee xanuunka covid toban sagaal taas oo ka muuqata sarac ukaca iyo samey isu sameeya xanuunka bili hore iyo bilan kureet maybaa lisla falanqeeyay caqabadaha jara iyo sidii laniska hukaalada lahaaye xanuunka oo deegaanada puntland maalmoogii laha dhaafay laku helay kiisas fara badana wasaaradda warbarashada dalka masar iyo mibaa ballanqaad ballanqaaday inay kordhiyi doonto deeqda warbarasho iyo siyaayan ardayda soomaaliyeed kureed kulan magaalada qaahira uuse ka dhex maray wasiirka warbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi abiikar xaaji carab yamiba wasiir iyo wasiirka warbarashada dalka masar tareekh showki yamiba dowladda masar iyo soomaaliya lalaha dowladda masar yamiba yamiba ta dowladda soomaaliya lalahayti xiriir warbarasho eeda qota dheera waanamiba barisimaadkii tan iyo lixdankii soomaaliya sanad walba kooyo jaray macalimiin masaari ah oo wal ku dhaka jaray dugsiyada dalka dugsiga dugsiga allaahi oo yamibaa ku mid iya dugsiyada caanka ka eh caanka ka hayan masaarida kaas oo iyo ka aflixin dad badan oo geeka magac iyo meeqaam saraka leh mujtamaca bulshada soomaaliyeed meelo dhegeystayaal warkaasi kurdara damaba idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo tan akhbaaraadka banaanka inka yaraan saddex qof ayaa la dilay tumiyo lama kalena dhaawac iyo hakudeeri kureeta markii reeg hubaysan iyo rasaas ka fureen shacab bedba dibadbaxaye oo dejiya calanka taalibaan magaalada bari ee jala jalaalabaad ee dalkaas afghanistan calanka yamiba usam iyo mido midowga calanka cadaanka iyo midowga ah oo taalibaan yamiba usa ka teeganayay ranaboodka oo ka yaala magaalada jalabaad oo toban shan k boqol toban shan kilomitr bari ku xigta caasimada kabul iyoona la dijiyay waanamiba laka bedelaya calanka midowga iyo gaduudka iyo cagaarka ee ee dowladii hore afghanistan arbaadii ee lagu buriya guud ahaan dalka imaaraadka ee ero imaarada islaamiga ee afghanistan yo dhowaan iyo ka dhawaaqday taalibaan yaa yaa ilaa iyo hadda isticmaala si calanka cadaanka iyo midowga ee ee dhata kuqorayin ku qoranta shahaadada calanka midowga iyo gaduu midowga gaduudka iyo cagaarka ee yamiba adeegsadayana dibadbaxyaalka geeka laka aragay inay isa matalayeen dowladii la ridiyey ee dalkaas afhayeen nhadli taalibaan zabiyullah mujaahid yemen buuse sheegay inay socdaan wadahadala ka saabsan calanka qoran calanka qoran ee mustaqbalka iyadoona go-aan yee ku diiri doonaan dowladda cusub oo dhalada doonta madaxweynaha madaxweyne joe biden iyo ra-iisul wasaaraha boris john johnson yemen baa xalay iyo wadahadal ee wada iyo kuwada hariirana khadka teleefoonka oo iska iyo iska dhaayan inayo hogaamiyaalka dalalka kabahowgii kooxaha g seven iyo isbuuca socda shirweyne qaab online ah iyo kuweeladan xaalada dalka afghanistan qoraalka kubaya aqalka cadyameba laka taliyay maraykanka in laka shaqeeyay inayo biden iyo boris johnson isla meel dhikan inayo miilaasay lanka xoojiy laka xoojiya doona istaraatiijiyada guud ee afghanistan gargaarka la siiyow iyo taageerada qaxootiga iyo dadka eedka nugul ee ka nool dalkaas qoraalka may may og shaacin may shaacin xilliga iyo madaxda dalalka g seven kulan online-ka iyo kutalada doona doonana dhacdooyinka inta dambeeyay afghanistan dhinaga kale xogayaha arrimaha gola ee gudaha ee dalalka u k briti suushile ee yamibah sheegtay inay sanad kun oo keliya qaabilo doonaan shan kun oo qof oo afghanistan ee oo keliya waan miba kaloo tilmaamina inayo diyaarin inayo qaabilan labaatan kun oo afghanistan ee shanta sane ee socota guud ahaan dhegeystayaal ma baan taha ka gebagabeynay warkii haminima idaacadda raadiyo bedhaba ah ano maxamed barhaysiin saarwan isin diri si dhanka farsamo maba in fidhay saaxiibkeyn warkalsoon intii warkan horlimada inuu kula manama basin kutabana sidaas iyo nabadgelyo